qaybta raanweyga ee diyaaradaha ay ku ordaan ama ay ka hadaan ee garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho ayaa lagu sameeyey dibudayactir waxaana sidoo kale garoonka lagu soo kordhiyey nalal loogu talagalay in lagu shaqeeyo xiliyada habeenkiia si diyaaradaha garoonka ay uga soo degaan garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho ayaa sidoo kale lagu soo kordhiyey qayb la dhigto gaadiidka maareeyaha maamulka garoonka aadan cadde maxamed saciid cabdulaahi ayaa ka warramaya howlaha laga qabtay garoonka
garoonka waxaa ku yimid isbedelo muhiim ah oo uu kula jaan qaadayo eerboorada dhigiisa ah ee casriga ah waxaa wax laga bedelay waddada ranweyga ah ama dhambada ay ku cararaan diyaaraduhu marka ay duulayaan ranweyga waa la casriyeeyey waa la qurxiyey waana la diyaariyey waxaana loo diyaariyey in uu uu shaqayn karo hadda hours habeen iyo maalinba sidoo kale waxaa wax laga bedelay oo la casriyeeyey waddada muhiimka ah ee erboorka laga soo galo oo dhanka jasiira taasoo ayadana loo diyaariyey hab ama qaab loo isticmaali karo hours oo lagu xiray ayadana layrar loona diyaariyey qaab mar kasta loo isticmaali karo garoonka loo soo geli karo sidoo kale waxaad la socotaan caqabadaha ugu waaweyn oo garoonka haystay inay ka mid ahayd waddada dhex marta garoonka oo oo xalane road la yidhaahdo waddada xalane oo xalane iyo garoonka isku xirta in ay ahayd waddo ay isugu yimaadaan dhammaan gawaarida gudaha xalane ku jirta kuwa ka imaanaya bannaanka xalane kuwa erboorka ka soo baxaya halkaasoo caqabad weyn ay ka haysatay shacabka soomaaliyeed marka ay safrayaan sababi jirtayna in ay in badanoo ka mida safarka inta ay waddada ku dhex jiraan ay sababto inay ay ka dib dhacaan duulimaayadoodii diyaaraduhuna ay ka tagaan si arrintaa loo xaliyo dowladdu waxay gashay dadaal dadaalkaasoo waxa weeyaan lagu dhisayey arkin baarkinkaasoo qaadi kara gawaari badan gawaaridan lagu xarayn karo isla markaasna u fududaynaya shacabku inay waddadii ay u marayeen garoonku ay noqoto mid u fudud una sahlaysa inay si fudud ay garoonku soo gaarhaan waa ogeydeen shacabku inta badan waxay odhan jireen marka ay garoonka inta la soo galaan gawaarida celiya la yidhaahdo dooddu inta badan taagan waxay ahayd gaarigayga xaggeen geeya taasoo sababi jirtay in gawaarida lagu baakibo waddada dhinacyadeeda waddaduna ay celiiri noqon jirtay yaraanna jirtay halkaasna ay ka dhalan karto khatar badan oo amni iyo mid badqab labadaba oo haddii waxa weeyaan garoonka uu ka dhaco waxa weeyaan xaalado deg dega ama dab uu yimaado ay adag tahay in marar qaybtood in halkaas la isticmaalo wasaaradda gaadiidka ee duulista hawada soomaaliya iyo hay-adda duulista rayidka ayaa sanadihii lasoo dhaafay wax badan ku soo kordhiyey garoonka diyaaradaha aadan cadda ee magaalada muqdisho si uu ula tartamo garoomada caalamiga ah